iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddex iyo tobanaad ee korintoska koowaad jacaylku waa hadiyadda u weyn haddaan ku hadlo afafka dadka iyo malaa'igaha laakiinse aanan jacayl lahayn waxaa noqday naxaas dhawaaqaysa ama saxan bir ah oo sanqadhaya oo kale oo haddaan leeyahay hadiyadda waxsii sheegidda oo aan garanayo waxyaalaha qarsoon oo dhan iyo aqoonta oo dhan iyo haddaan leeyahay rumaysadka oo dhan oo aan buuraha ku dhaqaajiyo laakiinse aanan jacayl lahayn waxba ma ihi oo wax kastaan leeyahay haddaan bixiyo oo masaakiinta ku quudiyo iyo haddaan jidhkayga bixiyo in la gubo laakiinse aanan jacayl lahayn waxba ii tari maayo jacaylku waa samir badan yahay waana raxiim jacaylku ninna ma xasdo jacaylku ma faano mana kibro wax aan u ekayn ma falo nafsaddiisana wax uma doondoono mana xanaaqo sharna kuma fikiro xaqdarrada kuma farxo laakiin wuxuu ku farxaa runta wax walba wuu u dulqaataa wax walba wuu rumaystaa wax walba wuu rajeeyaa wax walba wuu u adkaystaa jacaylku weligii ma idlaado hadday wax sheegidii jirto way baabbi'i doontaa hadday afaf jiraan way dhammaan doonaan hadday aqooni jirto way baabbi'i doontaa waayo waxaynu naqaan waa qabyo oo si qabyo ahaan ah ayaynu wax u sii sheegnaa laakiin markii waxa dhammi ay yimaadaan waxa qabyada ahi way idlaan doonaan markaan ilmo yar ahaan jiray sidii ilmo oo kale ayaan u hadli jiray sidii ilmo oo kale ayaan wax u garan jiray sidii ilmo oo kale ayaan u fikiri jiray laakiinse haatan waxaan noqday nin weyn oo waxyaalihii carruurnimada waan iska fogeeyey haatan si aan caddaan ahayn ayaynu muraayad wax ugu aragnaa laakiin markaas ka fool ka fool ayaynu wax u arki doonnaa hadda si qabyo ahaan ah ayaan wax u garanayaa laakiin markaas waxaan u garan doonaa sidii la ii gartay haddabase waxa waara waa saddexdan rumaysad iyo rajo iyo jacayl laakiin kuwan waxaa ugu wada weyn jacayl